markaska lagu magacaabo taqwa islaamic center oo ku yaallo magaalada habasweyn hooyadan iyo carruurteedu waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ka qalin jebinayey markaska waxaan rabaa ballagu horeyn magacaaga saddexaad iyo dareenkaaga sida uu yahay waxaa liidhahaa faatuma macallin malow habaasweyn ayaan deganahay markiis taqwa ayaan dhigtaa alxamdulilaahi rabbililaahi baa mahad iskale oo diintiisi noo dooray labada i garab taagana lisac cabdulaahi cusmaanaa la yidhaahaa wiilkana waxaa la dhahaa yuunis cabdulaahi cusmaan xafladdii u horraysay ayaan shahaado ka qaadannay ani iyo labadayda carruur ilaahay baa mahad leh marka waxaan jecel yahay diintaydii inaan ma aragtay ku didaalo oon shahaadadii u horraysa maanta aan qaata dana inaan sii wada ayaan rabaa maanta farxaddaydii waxaan la heli karin waay wallaahi aad iyo aad baan u faraxsanahay farax meeshii u dambaysa ayaan joogaa marka aad carruurtaada fasal iskula jirteen qaab noocee ayaad u wada dhaqmayseen su'aal haddii ayd markaasi garan weydo ama cashirkii haddii aad wax ka garan weydo ma ku baraayeen bal iga warbixi marka galaaskaa ku jirteen wada dhaqanka carruurtaada adiga aniga carruurtayda ayagana dhinacay fadhiisanaayeen ardayda kalaaska ku jirta ayaan isku mid nin walba uu yahaa macallinkiisu ma aragtay ka qaataa cashirka laakiin markaa meeshaan ka baxno hooyo iyo ilmaheeda macallinka wuxuu lahaa ani waxaad laheyd inteed ka fahantay intee kugu istaagtay saddexdeenni markaan cidda tagno cashirkii labaad markaan soo noqon annagoo wada xifdisan oo cashirkaayna ku soo dadaalnay kii hilmaamay uu tawsiiye ayaan imaannaa oon ma aragtay cashirka sheekh oga baxna annagoo aad iyo aad u faraxsan maxaad ka barateen maxadka bal adiga ahaan waxaad baratay ama cilmiga aad ka qaadatay maxadka maxaa ka mid ah ilmaha qur'aanka way qalanjebiyeen anigana qur'aanka waan sii aqaanay marka waxaan dhiganaa tafsiirka tafsiirka waan barannaa siirada xadiidada fiqiga iyo naxwada shantaas maada ayaan dhigannaa oon maaragtay aan wada xifdinna haddana madax ooga soo baxnaa kulli sheeqa waxaa jiro haween badan oo ku mashquulay in ay keliya korinta carruurta iyo dhaqashada reerka maxaad ugu baaqaysaa haweenka kale ee guryaha ku nool waxaan ugu baaqaayaa waxaan leeyahay walaalayaalkayga oo guriga joogaan waxaan ugu baaqaayaa inay maaragtay qof weyn uu wax baran karo ayaan u sheegaayaa qof weyn inuu wax baran karo diintina in loo weynaado moogi aan ma aragtay laga weynaanin maadaama ani carruurta maanta aan tartamayno oo nin walbana qaybtiisa uu ka qaadanaya shahaadadaydina aan maanta gacanta ku haya oona sii socda ilaa jaamacadda waxaan u sheegayaa walaalahay inay didaalkaa suubiyaan oo ma aragtay guriga keliya ay ku ekaanin hooshii gurigaygana waan qabtaa dukaanna waan gataa ee ma aragtay haddana waxbarashadaydina waan ku jiraa marka waxaan u sheegayaa taas keliyay isku hilmaamine sidii ma aragtay ugu didaal badan oo degdeg ee weliba haddana inay waxbarasho qaybteed ay ku daraan oo macadka ay ku soo biiraan aan u sheegaya bal adiga maadaama hooyo reer dhaqaysaadaheed haddii ilmahaaga aabbooda uu nool yahay miyuu kugu dhiirigelinayey bal faahfaahiir inaa heerkaan soo gaarna ilmahayga abbood ayaa igu dhiiriyey oo markaan ka nagaada hataa uu leeyahay maanta maxaad cashir ooga nagaatay carruurtana sidaas oo karta igula qabanaayo ma aragtay saddexdiinniba israaca uu leeyaho hoos nagu guubaabinaay oos weliba leeyahay haddana asagana nin masaajid ku xidhanoo masaajid dhex fadhiyo marmar haddii ani aan mashquulo ilmaha ka taga asaga habeenkii ilmaha intuu gacanta soo qabtuu keenaa oos leeyahy maxaad ilmaha ooga soo tagtood ula imaan waayso yuu leeyahay oo ma aragtay uu igu guubaabinayaa midigtana uu iigu siiya oos haddana iigu garab taagan yahay ragga soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa maadaama aad sheegtay adiga in heerka maanta aad soo gaartay ilmahaaga aabbahood ama zawjkaaga uu garab kugu siiyey ragga soomaaliyeed waxaan u sheegayaa carruurtooda iyo ma aragtay haweenkooda sidii anigaba keygii uu garabka igu siiyey ilmahana ayuu iigu garab qabte saasa ugu garab qabtaanaan leeyahay maadaama faa'iidada ayakana berri faa'iidadaas iyada kelix ma laha ilmahana maadaama beerta la abuuranayo ilmaha ay tahay oo haweenkana uu ka mid yahay maxaa yeeley ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhahay haweenkiinni waa beertiinniuu dhahe maadaama waxaana adduunna ay tahay si ay berrina ugu baxsadaan ayakana waxaan ugu baaqayaa inay sidii keygii igu garab qabtay oos igu garab istaaga aniga ilmaheygi ayakana sidaas horta midig intuu ka qabtay ha garab istaago maaragtay midigta ha ku siiyo ugu kaalmeeyaan dhihi lahaa